wasiirka wasaarada dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya saciid cali axmed iyo waliba uuse magaalada baydhabo ka daafuray kulan biliiran oo loonku taladay arrimo riidan feeryowka dastuurka qaranka gaar ahaan cutubiyada shanaad ilaa iyo sagaalaad walibana goobroog ku hayay ururada bulshada iyo agaasimaha guud ee wasaarada dastuurka ee maamulka koonfur galbeed iyo marti sharaf kala muhiimada kulanka iyo ujeedka laguleeye iyo waliba sharaxaad guud gubiyey wasiirka wasaaradda dastuurka ee maamulka koonfur galbeed sayid cali axmed ama heshiiska u dhexeeyey dadka shacabka iyo dowladnimada kontraagaasi shacabka ay saxiixayaan aragtidooda iyo fikirkooda ay ku biirinayaan biraka maalinkaasaa lagu dhaqi doonaa kontraagaasaa qabanaya ayagana sidaasoo kale shacabka kontraagtaas ama sharcigaas waxay kula xisaabtamayaan dowladooda ay kula xisaabtaan marka waa xarigii isku xiri lahaa shacabka iyo dowladnimada marka maanta in kontraagaasi ama heshiiskaasi oo bulshada iyo dowladnimada u dhexeeyey inaan ka wada tashano oo aragtiyaheeni iyo fikradaheeni aan ka dhiibano wax aada u wanaagsan waaye maadaama dad cusub weliba dhalinyaro ardaydii jaamacadaha u badan meesha ay fadhiyaan waxaa rabaa taariikh yaro koobanoo dastuurka ku saabsan inaan waxyar aan bal aan idinka xasuusiyo intiina badan waad ogtihiinoo waad la socotaan dastuurkan meeluhu soo maray kow iyo sagaashankii markii dowladda ay burburtay oo dowladdii dhexe militariga meesha ay ka baxday oo dalku jabhadihii iyo dagaaladii ay ka dhaceen isku imaatinkii ugu horeeyey ama ugu micnaha badnaa waa kii ka dhacay magaalada carta ee jabuuti ka dhacay waxaa lagu heshiiyey dastuur markaas ma jirin waxaa lagu heshiiyey nidaam loo yaqaanay transitional national charter axdi qarameedka kumeel gaarka ah dowladii labada kun lasoo dhisay kaasa ku dhisneed axdigaasa ku dhisneed dastuur dhan ma jirin dowladii way shaqeyn weysay dagaalo iyo jabhadii waxbaa ka hor ibaaday waxaa la tagay embegatiyaa la tagay laba kun iyo afartii ilaa laba kun labadii ilaa laba kun afartii meeshaa la fadhiyey laba kun afartii markii dowladii meesha lagu doortay madaxweyne cabdilaahi yuusuf dowladdaasi dastuur kuma dhisneen waxay ku dhisneed yani heshiis lagu magacaabayo transitional federal charter kii hore wuxuu ahaa axdi qarameed oo maxaa la dhihi jiray kumeel gaara kana sidoo kale wuxuu noqday axdi qarameed oo federaal ah oo kumeel gaar ah nidaamkii dalka dowladnimadii dhexe ee national governmentiga ahayd waxaa loo bedelay dowlad federaal ah axdigaasaa marka wuxuu qorayay in soomaaliya loogu diyaariyo dastuur islamarkaana lagu soo dhammaystiro muddo laba sano iyo bar gudaheeda lagu soo dhammaystiro laba kun afartii maadaama dowladda la doortay dowladii kenya degneed nairobi degneed soomaaliya maba imaanba labada kun iyo lixdii baarlamaankii uu fariistay wuxuu soo saaray xeerarkii iyo shuruucdii guddiga dastuurka uu ku shaqeyn lahaa labada kun iyo lixdiina waad ogtihiin oo dalka waxaa ka jiray dagaallo u dhexeeyey dowladda iyo iyo maxaakiimtiyaa ka jiray dastuurka shaqayntiisii arrimihiisa waqti looma helin labada kun iyo lixdii laba san iyo bar haddii lagu darmicneed waxay tahay laba kun iyo sideeddii aakhirkeeda waxaa la rabay dalka inuu dastuur dhammaystiran uu yeesho laba kun sideedii aakhirkeedii ma dhicin oo guddigaaba shaqayn waaye ugu dambeyn laba kun kow iyo tobankia waxaa la soo saaray nuqulkii draftiga ahaa ama qabyoqoraalka ahaa ee dastuurka laba kun kow iyo tobankia lasoo saaray la tashiyo iyo iyo brogaraamyaa la geliyey ugu dambeyn waxaa la ansixiyey ama dastuurkii si kumeel gaan loo ansixiyey laba kun laba iyo tobankii bishii agost magaalada muqdisho sanqiyaas high school blusie lagu ansixiyey ergo ka kooban sideed boqol iyo labaatan iyo saddex qof oo odayaashii dhaqanka iyo qaybihii kala duwanaa ee bulshada soomaaliyeed ayaa meesha ku ansixiyey markaasaa marka waxaa bilowday dib u eegistii koowaad iyo wax kabedelkii koowaad ee dastuurka laba kun laba iyo tobankii maadaama dib uegista ay bilaabatay waxaa la rabay laba kun lix iyo tobankii teramkii hore ee madaxweyne xasan sheikh laba kun lix iyo tobankii dastuurka in la dhammaystiro aftee dadweyne la geliyo labada kun toddoba iyo tobankii soomaaliya inay yeelato dastuur dhammaystiran qorshaha saas uu ahaa waa la dadaalay caqabado badanaa iska jiray waa suurtageli weysay laba kun lix iyo tobankii in wixii la dhammaystiro madaxweyne xasan sheekh iyo tiibkiisii meeshay ka baxeen waa tii la doortay madaxweyne farmaajo iyo raggiisiyaa meesha soo gal laba kun toddoba iyo tobankii ayagana juhdi badan iyo dadaal badan ay ku bixiyeen oo dastuurka dhammaystirkiisii arrimihiisa la xiriiray ayagana saas oo kale way ku guuleysan waayeen hadda inay dhammaystiraan dastuurkii la meelmariyo afta dadweyne la geliyo laba kun kow iyo labaatankii ama laba kun laba iyo labaatankii dowladdii saas oo kale madaxweyne farmaajo iyagana meeshay ka baxeen ugu dambeyn waxaa soo noqday madaxweyne xasan sheekh iyo tiimkiisa haddana mar labaa soo noqday haddana waxaa dib loo bilaabay dib u eegis dastuurka marka saddex mar waaye markii koowaad waxay ahayd laba kun labaiyo tobankii ilaa lix iyo tobankii way suurtageli weysay toddoba iyo tobankii ilaa kow iyo labaatankii way suurtageli weysay dastuurka in la dhammaystiro dib u eegisii saddexaad haddeertaan socoto laba kun laba iyo labaatankii markii dowladdan cusub la doortay ilaa haddeertaan laba kun afar iyo labaatankii aan marin marka hadda waxaa la rabaa juhdi badan iyo dadaalo badan aan la geliyey waqti badana maxaa la dhihi dalka ka socdo ama dadkiina uu ku socdaa sida saxda caalamka dowladnimada iyo dastuurka waxaa horeeya in dastuurka la deeriyaa horeyso oo dowladnimadii aad dambeyso kulankan uu sahayay kulanku taladahay arrimo riidan fiiryowka dastuurka qaranka gaar ahaan cutubiyada shanaad iyo sagaalaad iyo eeko muhiimad gaaran leh bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya